جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم warka madaxdiise xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda murugsan ee ay wajahayaan shacabka reer khaza iyadoo muslimiinta caalamka loogu baaqay inay gurmad degdega la gaaraan walaalahooda reer khaza maamulka shahaadladrirka ee puntland ayaa soo saaray amaro ka dhanna shirarka ay qabato kooxda ridada soomaaliya mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa boogaadisay howlgalkii ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu dilay saraakiil ka tirsan gaalada midooda yurub kooxda ridada soomaaliya ayaa murtad cabdirashiid janan u magacowday taliyaha maleeshiyaadka ridada nisa ee gobolka gado xilli gobolkaasi ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa jubbaland iyo kooxda ridada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowla diiniya u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceel cali ee wilaayadaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay macadka taajul waqaar taasoo ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool maamul goboleedka ridada ee puntland ayaa war rasmi ah ka soo saaray markab shixinada hubba u siday kooxda ridada soomaaliya oo ay ku qabteen biyaha gobolka bare waa subax isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda murugsan ee ay wajahayaan shacabka reer khaza iyadoo muslimiinta caalamka loogu baaqay inay gurmad degdega la gaaraan walaalahooda reer khaza haddaba bayaanka xarakada waxaa inoo akhrinaya walaalkeen suheyb cabdulaahi allahaan uga cabsanno oo hiilinta iyo gurmashada reer khaza waa ciwaanka war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlay xaaladda murugsan oo ay wajahayaan ehelkeena reer khaza si gaar ah go-doonka iyo khudlaanka ay muddada dheer wajahayaan shacabka reer filistiin iyadoo baaq muhiim ah loogu jeediyey muslimiinta caalamka ugu horeyn waxaa bayaanka lagu furfurtay hadalka allah subxaanahu wa tacaala uu kaga warramayo cadaawadda yahuudda iyo halka ay gaarhsiisan tahay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا رهبانا وأنهم لا يستكبرون nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi tusaalaha mu'miniinta marka laga hadlayo galgacalka isku naxariisashada iyo isku turida waa hal jasad oo kale oo haddii xubin ka mid ah ay xanuunsato oo isugu wacanayo dhafar iyo soo jeed intaas kadib war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi quluubteennu waxay la gubanaysaa waxay yahuudda loo carooday iyo isbahisiga reer galbeedka gaalada ah ku samaynayaan ehelkeenna ku nool khasada go'doonsan mana aynan arkin wax ka liita cadowga sahaynada saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta kuwaasoo hubka gaajiysiinta ka dhigtay wasiilada fulaynimada ah ay ku doonayaan inay ku qariyaan taageeradooda la xidhiirta inay soo afjari waayeen dagaalka iyagoo ku horjabay koox yar oo ku dagaalamaysa duruuf adag islamarkaana aanan haysan gurmad iyo dhul ballaaran oo ay cadowga kula xisaabtamaan sidaas oo ay tahayna weli waxay dharbaxyo culus gaadhsiinayaan cadowga sahaynada ee fuliyada ah kaas oo aan awoodin wax aan ka ahayn in derbi gadaashiisa uu gantaallo ka soo tuuro iyo inuu gaajeesiyo dadka mustadcafiinta ah sidaasna ku faanaya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu intaa ku sii daray bayaanka waxaa lama huraan ah in la baraarujiyo in dadkaasi abriyada ah lagu dilayo gaajiysiin iyo duleyn uu oggolaaday aqalka cad ee looga taliyo maraykanka ayna soo dhoweeyeen isbahaysiga reer galbeedka ee gaalada ah sidoo kalena arrintaani ma dhici lahayn haddii aysan jiri lahayn madaxda qawanada murtadiinta ah kuwaasoo derbi adag u noqday sahaynada si ay u sii wataan jaraa'imtooda ka dhanka ah abriyada reer khaza war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii socda ayaa lagu sheegay in waxa maanta ku dhacaya walaalaheena reer khaza sababtoodu ay leeyihiin xukaamta dawaaqiidda ah iyo andimada ridada ah ee ka jirta waddamada caalamka islaamka wuxuuna ku baaqayaa in marka hore iyaga la dumiyo si loola dagaalamo yahuudda waxaana lagu yidhi maamuladaasi ridada ah ayaa ah derbiga ugu horeeya ee ay tahay in la dumiyo ka hor inta aan la dumin gidaarka yahuudda qofkii aan fahmin kaalintooda ku aadan jiritaanka gumaystaha mujrimka ah waa inuu fiiriyaa carruurta reer khaza ee sawiradooda lagu soo bandhigayo shaashadaha caalamka iyagoo gaajo u dhimanayana warbaahintu ay diiwaan gelinayso halka dawaaqiidda ka talisa waddamada muslimiinta ay kusii adkaysanayaan xirnaanshaha marinka khaza islamarkaana diidaya in gawaarida gurmadka sidee ay u gudbaan khaza kuwaas oo raashinkii ay wadeen uu hallaabay islamarkaana taariikhdiisu dhacday ilaalinayana masaalixda yahuudda sidoo kalena baacsanaya qof weliba oo xur ah oo doonaya inuu u gurmado walaalihiisa mustadcafiinta ah ma xurayn karno baytulmaqdis ilaa aan waddamada muslimiinta ka xurayno khawanada dabadhilifyada iyo maamulada ridada arrintan ayaana ah midda la doonayo inay fahmaan dadka u xusul duubaya xuraynta ummadda markan wuxuu bayaanka la hadlayaa ehelkeenna sabarka iyo karaamada u saaxiibka ah reer khaza isagoo sabarsiinaya una sheegaya in dhibaatada iyo imtixaanka uu yahay waddo lama huraan ah sidaan oo kalena hore loo soo gaajeysiiyey loona go'doomiyey nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana lagu yidhi walaalaheenna mustadcafiinta ee khaza waxaan ku leenahay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu imtixaanay go'doomin iyo gaajo isagoo ahaa sayidka makhluuqaadka oo idil ee sabra oo ixtisaabsada alle agtiisa wax yaalla ayaa khayr badan annucmaan ibnu bashiir waxa uu yidhi waxaan maqlay cumar ibnu khadaab oo ka hadlaya fatuuxaadkii iyo qanaa'imtii ay dadku heleen isagoo leh waxaan arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo calooshiisa isku laabay gaajo darteed isagoo aan heli karin timir liidata oo caloosha uu ka buuxsado war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi gaajada qabatay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah tii gaartay markii lagu go'doomiyey togii abudaalib halkaas oo ay mushrikiintu ku go'doomiyeen saddex sano oo xidhiir ah taasina kama reebin inuu qaado ammaanada risaalada kuna kalsoonaado ballanqaadka allaah culayskana waxaa xigay minxo iyo in islaamku hoggaanka qabto taasoo ka yaabisay cadowga allah waxaan weydiisanaynaa inuu reer khaza siiyo risqi ay quutaan kana kaafiyo hami iyo murugo kasta xaaladda ummaddan imtixaananna uu sidan uu ka beddelo khaza ayaa bannaanka soo dhigta in ummadda oo idil ay ku jirto gumaysi sahayuu saliibi ah marka laga reebo masaaxada xurta ah ee madaxa bannaan taasoo ku xorowday cisiga jihaadka ayna xukuntay shareecada allaah raayada towxiidkan ay ka babanayso haba ka caroodaane gaalada gebagabadii war-saxaafadeedka ayaa lagu diray fariin ku socota muslimiinta ku nool daafaha caalamka iyadoo loogu sheegay in waddada looga bixi karo dulliga iyo dhibaatada ay tahay jihaadka waddada allaah waxaana lagu yidhi muslimiine waa inaad ogaataan in dilka lagu hayo reer khaza iyadoo dhammaan dadku fiirsanayaan ay tahay ceeb ay taariikhdu xusi doonto aan lagu meeri karin waxaan jihaadka ahayn kaas oo aan yaraysanaynin xaqa uu leeyahay ninka ugu yar muslimiinta iyo diyaargarow aan joogsanayn ilaa raayada towxiidka laga suuro al aqsa marka qofka doonaya inuu iska meero ceebtaas waa inuu soo haleelaa xeryaha tababarada shaqo iyo diyaargarowna uu ku dhaqaaqaa ilaa aan dalalka islaamka ka nadiifinayno nijaasta riddada iyo gaalada oo aan u madax bannaanno shareecada rabbigeenna annagoo xur ah allaha hodanka ah ay gacantiisa ku jiraan furayaasha wax weliba waxaan weydiisanaynaa inuu kurbada ka faydo walaalaheenna reer khaza allow quudi oo waraabi deeqdaada weyna ku kaafi uguna gargaar cadowgooda allow waxaan ku weydiisanaynaa dembidhaaf iyo toobo mahad oo dhammina waxay u sugnaatay rabbiga caalamiinta ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid suhayb maamulka shahadala dirirka ee puntland ayaa soo saaray amaro ka dhanna shirarka ay qabato kooxda ridada soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba xilli ay xiisado colaadeed ka taagan yihiin deegaano ka tirsan gobolka sanaag ayuu maamulka ashaala dirirka puntland wadnaha farta ku hayaa in siyaasiyiin hubaysan ay iska soo muujiyaan qaar ka tirsan magaalooyin ka dhaca gobolka waqooyi bari soomaaliya murtasi cideni ayaa amar ku siiyey guddoomiyayaasha gobolada inaysan ogolaan inay dhacaan wax la mid ah dhacdooyinkii dhiiga badan ku daatay ee laga soo calaamadeeyey degmada dhahar waxaa la mamnuucay dhammaan shirarka siyaasadeed ee ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn faysal sheekh cali jifo jabsade oo ah guddoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban siciideni ayaa soo rogay amar ah in wax shirar ah lagu qaban karin magaalada gaalkacyo wuxuu sheegay in ay heleen xogo sheegaya in kooxda ridada soomaaliya ay gobolka mudug ka abaabulayso shirar siyaasadeed oo lagu majaxaabinayo maamulka ashaaladirirka puntland sida uu hadalka u dhigay shirkuna matalaad iyo arrimo siyaasadeed iyo dowladda federaalka howle ay soo riixayso inuu yahay baa hadda noo cad noona caddaatay sidaa daraaddeed waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo shir shir aanaan ogolaana laguma qabanayo dadka aan siyaasadda ku lug lahayn oo la marin habaabin iyo inaan la marin habaabin waxyaabaha ay ku doodayeen waxaa ka mid a bo- boosaaso waa laga qabtay qardho waa laga qabtay fulaan waa laga qabtay qardha haddii laga qabtay dowladda hagaysa waxaa la rabaa shir aan dowladda federaalka dabada ka riixayn baa la rabaa shir siyaasiyiin danley aysan dabada ka riixayn baa la rabaa laakiin gobolkan mushkilad uma baahna xasan sheekh iyo dowladda federaalka daday soo riixday anagu dooni mayno waa mamnuuc shir siyaasadeed lagama qabanayo iiska hormaad culus oo isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay degmada dhahar ayaa sababay dhimashada ku dhowaad toddoba ruux wuxuuna dagaalkaasi ka dhashay colaad siyaasadeed oo salka ku haysa socdaal ay wasiiro ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ku tageen deegaano ka tirsan sool iyo sanaag mahadsanid abuushayba mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa boogaadiyey howlgalkii ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu dilay saraakiil ka tirsan gaalada midooda yurub haddaba bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaa inoo akhrinaya walaalkeen faysal mahad soomaali mu'asasada almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan tahniyad iyo bogaadin ah oo ay soo saareen mujaahidiinta jasiiratul carab kaasoo lagu bogaadinayay guulaha iyo futuuxaadka ay ku tallaabsadeen mujaahidiinta ka dagaalama bariga iyo galbeedka afrika iyadoo si gooni ah bayaanka loogu bogaadiyey howlgalkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu dilay saraakiil ka tirsan midowda yurub bayaankan oo ciwaan looga dhigay hambalyada iyo taageeridda libaaxyada islaamka ee afrika ayaa furfurasho kadib waxaa lagu yidhi waxaan ummadda islaamka ah ee ku dhaqan adduunka labadiisa dacal ugu hambalyeynaynaa guusha ay geesiyaasha islaamka ka soo hooyeen furimaha jihaadka ee bariga iyo galbeedka afrika waxaan bogaadinaynaa dhulalkii uu allaah u furay walaalaheenna iyo camaliyaadka ay dhabarka kaga jebiyeen cadowgooda saliibiyiinta ah iyo adeegayaashooda murtadiinta ah sida weerarkii geesinimada lahaa ee lagu qaaday kuliyadda jaalasiyaad ee caasimadda muqdisho kaasoo lagu dilay laguna dhaawacay lix sarkaal oo ka tirsan ciidamada saliibiyiinta midowda yurub marka lagu daro soddon iyo shan sarkaal oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyadda ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ah ee dhulka jasiiratul carab waxaa sidoo kale bayaanka mujaahidiinta jasiiratul carab diiradda lagu saaray futuuxaadka iyo taqadumka ay ku tallaabsadeen mujaahidiinta afrika waxaana lagu yidhi waxaa allaah fadligiisa ah in walaalaheenna ku jilba xihan furimaha jihaadka ee afrika uu u furay magaalooyin iyo tuulooyin taasoo soo dadejinayso burburka nidaamka caalamiga ah ee dulmiga badan kaas oo ummadda xabadka kaga fadhiyey caqdiyo badan suurana gelinayso soo celinta sharaftii iyo awooddii ummadda iyo in laga furfuro silsiladaha cadaaladdarrada iyo gumaysiga bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta oo sii socda ayaa lagu xusay in warbaahinnada reer galbeedka iyo kuwa gobolka ay ku howlan yihiin daahsaaridda iyo qarinta horumarrada iyo taqadumka ay mujaahidiintu ka samaynayaan jeedaha dagaalka inkasta oo lala qabo dhacdooyinka waaweyn ee ay diiwaan gelinayaan walaalaheenna soomaaliya iyo maali haddana warbaahinta la soo kiraystay ayaa iska indhatiraya waxa dhacaya diiraddana ma saarayaan howlgallada mujaahidiinta taas oo ay ugu gol leeyihiin inay ku yareeyaan muhiimadda ay leeyihiin howlgalladaasi waa sida iyagu la tahaye ama inay demiyaan nuurka islaamka ee ka soo iftiimay afrika kaas oo allaah idimkii camimi doona dhammaan caalamka islaamka ayaa la sii raaciyey bayaanka tahniyadda iyo bogaadinta ah ee ay soo saareen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab laguna bogaadinayay howlgallada ay fulinayaan faraacyada tandiimka alqaacida ee bariga iyo galbeedka afrika qaybaha dhexe ee bayaankan tahniyadda iyo garab istaagga ah ee ay soo saareen mujaahidiinta alqaacida ayaa waxaa looga hadlay qadiyadda walaalaheenna filistiin iyadoo lagu xusay in qaafiladii xorayn lahayd filistiin ay ka soo bidhaantay afrika waxaana lagu yidhi bayaanka inkastoo xanuunka iyo dhibaatada ay maalin kasta la kulmayaan walaalaheenna reer filistiin uu yahay mid aad u weyn haddana waxaan rajo ka qabnaa in farajka uu soo dhow yahay kaas oo ah in la rido duqaadda ku amartaagleynaya dhulalka islaamka bariga iyo galbeedkiisa lana xoreeyo goobaha ku jira gacanta murtadiinta dhufayska u ah saliibiyiinta ilaa ay meel weliba isaga kulmaan ciidamada islaamka sidii ay u qaadi lahaayeen xuduudaha la kala dhigay waddamada muslimiinta una soo celin lahaayeen sharaftii awoowayaasheen ayaa la sii raaciyey bayaanka waxaa sidoo kale bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab dardaaran muhiima loogu jeediyey guud ahaan ummadda muslimka ah iyadoo lagu booriyey inay buuxiyaan sufuufta walaalahooda mujaahidiinta ah ee ku taagan waddada jihaadka iyo halganka kuwaas oo sanooyin badan hortaagan damaca shisheeyaha iyo dowladaha isaga ka amar qaata halgankaas oo ah mid uu jiilba jiilka ka dambeeya ka dhexlayay waxaana lagu booriyey dadka muslimiinta ah inay soo haleelaan jihaadka horfurashada si ay u noqdaan kuwa ka ajar badan dadka imaan doona furashada iyo fatxiga kadib allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير gabagabada bayaanka tahniyadda iyo garab istaagga loogu muujinayay faraacyada alqaacida ee bariga iyo galbeedka afrika ayaa waxaa si gaar ah dardaaran boorin ah loogu jeediyey dadka culimmada ah ee uu allaah ku manaystay cilmiga iyo fahamka diineed balse aan la waafajinin hijrada iyo jihaadka waxaana lagu yidhi waxaan ku boorinaynaa culimmadeenna sharafta leh inaysan ka waaban hijrada furimaha jihaadka iyo dagaalada maadaama baahida iyaga loo qabo aysan la mid ahayn tan dadka kale qofkii aan awoodin inuu soo nafiiro waa inuu naftiisa uga sheekeeyo duulaanka isla markaana uu raadiyo wasiiladii uu ku soo gaari lahaa ragga ku jilba xihan furumaha jihaadka mana waayi doono wasaa'il uu ku gaaro mujaahidiinta oo waa kuwa fara badan sida uu walaalihiisa ugu biiro waxa uu awoodaa sida naseexo cilmi taageero iyo in ummadda lagu booriyo waajibaadkooda ku aadan mujaahidiinta wuxuu allaah yidhi فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا
bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa ku soo aadaya iyadoo waayadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada ay fulinayaan faraacyada alqaacida ee bariga iyo galbeedka afrika kuwaas oo gacanta ku dhigay dhul baaxad leh islamarkaana furtay magaalooyin dhowr ah waxaana uu sidoo kale ku soo beegmayaa iyadoo uu sii kordhayo walaaca ay qabaan dowladaha shisheeye ee uu maraykanka ugu horeeyo kuwaasoo si cad u sheegay inay ku daaleen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta maalgelinta duulaannada shisheeye ee lagu soo qaaday waddamada islaamka
mahadsanid faysal kooxda riddada soomaaliya ayaa murtad cabdirashiid janan u magacowday taliyaha maleeshiyaadka riddada nisa ee gobolka gedo xilli gobolkaasi ay ka taagan tahay xiisada u dhexaysa jubbaland iyo kooxda riddada casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya murtad cabdirashiid jalan oo horay usoo noqday wasiirka amniga jubbaland ayaa kooxda riddada soomaaliya u magacowday taliyaha maleeshiyaadka riddada nisa ee gobolka gedo magacaabistan kooxda hurdada soomaaliya ayaa tilmaamaysa inay uga gol leedahay sidii gobolka gado deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka hurdada jubbaland oo la wareegi laayeen iyagoona u arkaa in arrinkaasi u fududayn karo murtadkan murtad jalan oo si weyn uga soo horjeeda maamulka hurdada axmed madoobe ayaa ka mid ah siyaasiyiinta galaankalka ku dhex leh maleeshiyaadka hurdada ee ku sugan gobolka gado magacaabistan ayaa imaanaysa xilli xiisa dagaal ay ka taagan tahay magaalada baled xaawo halkaasoo inta badan ay la wareegeen maleeshiyaad ka taageersan maamulka hurdada jubbaland tan iyo markii bilowday khilaafka siyaasiyiinta u dhexeeya murtad axmed madoobe iyo guurguurte gobolka godo ayaa noqday goob ay ku hardamaan labada dhinac iyadoona degmooyinka ay ka mid yihiin doolow iyo baardheer ay horay ooga dhaceen dagaallo labada dhinac u dhexeeyey mahadsanid casaam wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceel cali ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed dowladda noo socotay muddo afar maalmood oo xiriir ah waxay wilaayada hiiraan usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada ceelcali waxaana munaasabadii lagu soo gebagabaynayay ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimada iyo nuqabada wilaayada hiiraan sheekh yuusuf maclin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah ayaa goobta ka jeediyey kelimad tawciye ah nabiga calayhi salatusalaam marka la weydiiyey waxyaabaha ugu badanee dadka naar geeya oo dadku naar ku mutaan wuxuu yidhi alfamu walfarju labadaas xubnood ayuu nabiga sheegay in dadka inta badan la cadaaba labadaa xubnood dartood loo cadaabayo weliba carrabkaa sii daranoo sii dhib badan marka ilaahay aannu ka maqno dhammaanteen carrabkeenna aannu hagaajinno waxaannu ku hadlayno wax toosanoo saxoo ilaahay raalli ka yaha noqdo ilahay xuquuluu qowlan sadiidan meel kale alle wuxuu yidhi waquuluu linnaasi xusnan dadka war fiican u dhaxa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid wixii war aho soo baxo qofkuu ka soo fakado oo uu ku dhawaaqo laba malag baa u diyaaruhu markiiba qoraysa allahan ka cabsanay subxaana wa tacaala warkeenna aan hagaajinno qaar ka mid ah haweenka degmada ceelcaliha oo la hadlay andalus ayaa xusay in dowladaah ay wax badan ka faa'iideen annagoo ah gabdhaha ku nool degmada ceelcali halkan waxaa noogu soo gabagabowday dowro cilmiya noo socotay muddo afar beriya magaceeduna ou yahay safiya bintu cabdilmudalib waxaa noo socday muddadaas afarta beriya kitaabo fara badan qaar ka mid ah ayaan mahashaan ka sheegayaa ahmiyatu asalaad sifatu raxim alxijaab alsharciya dowrada ay ku leeyihiin gabdhaha muslimaadka jihaadka sifatu alkhawaarij dalabulcilmi ayaa halkan waxyaaba fara badan oo lasoo koobi kara ayaa halkan nooga soo gobagooday bismillaah annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaa halkan maanta noolagu soo gebagabeeyey dowraa sharci ah oo noo socota muddo afar maalmood ah dowradaas oo aan ka faa'iidna casharo aad iyo aad u muhiim ah waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaana wa tacaala bacd allah waxaan u mahadcelinaynaa waaligeena islaamiga sheekh guuleed abunabhaan xafidahullah waxaan leenaha walaal ilaahay ha ku xifdiyo gabdhaha walaalaha muslimaadka waxaad la garab gashay sida jahliga u soo bixi lahaayeen ee ugu soo bixi lahaayeen iftiinka iyo nuurka waxaan leenahay miisaanka qiyaamo allah kuu saaro waxaan halkan ugu dardaarmaynaa wiilala wiilasha walaalaheennahay furmaha ku jiro waxaan leenahay ilaahay ha idin xifdiyo annaga garabkiina ayaan nahay gaashaankiina ayaan nahay cadowgo la xisaabtama la sabartama eel cali muxuu hayto waa magaalo aad u weyn oo gabdhahooda ay wada yihiin shaqaalo wada diimeed aad ayay u mahadsan yihiin walaalaheenna bismillaahi raxmaan raxiim waxaan u hambalyeynaa wiilasha mujaahidiinta ku jiro farmaha hore oo xaqa u diraraayo oo gaalada la xisaabtamayo waa idiin duceynaa ajir iyo xasanaad allah idiinga siiyo xuululceen allah idiin siiyo gaalada si fiican uula xisaabtama annagana waa idiin daba taagannahay naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey dowladaha ay wilaayada hiiraan u qabatay haweenka degmada ceelcali xafladan ama dooradan ee maanta aan joognay ikhtitaamkeedii ama gebagabadeedii ee gabdhaha degmada celcali ee loo soo xiraayo aad baan ugu faraxsannahay sida gabdhaha ay wax u barteen ama xafladda ay ugu soo qayb galeen wax maanta ilaahay looga mahad celiyi waaye adinkoo maamooyin ah ama hooyooyin ah ee xaafadda joogo ilmihii maamulaayo odayga maamulaayo adina inaad ilaahay shareecadiisa aad barataan ood usoo kala hormartaan ood ku tartantaan wax lagu faano waayo ammaan iyo sharaf bay idin tahay waxayna caddaynaysaa dacwada islaamka inay fiday ay gaartay dhulka dhan ee xarakatul shabaabulmujaahidiin intay awooddo ay dadkii islaamka ahay mas-uulka ka aheed waxba aysan ka akranin tanaa noo caddaynayso indhahayna ayaana haayo waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo goobta munaasabadda ka hadlay soona xiray dowladda ayaa si weyn ula dardaarmay haweenka degmada ceel cali intaa kadib dowladii soo socotay maalmaha afarta ah ee aan ugu magac darnay dowratu fiyata bint cabdimuqalib camat rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam oo runtii aan u doorannay safiya waa gabadhii ama haweenaydii ugu horreysay mushrik ama gaal kurka ka goysay ahayd zamanka aan ku jirnana waa zaman dagaal waa zaman aan ilaahay subxaana watacaala shareecadiisa ku koryeelayna jihaad fii sabiilillaahi gabdhaheennana cidda ay ugu dayanayaan iska difaacidda ama ka hortagga cadowga ilaahay subxaana watacaala waa saxaabiyaadkii iyo dadkii qiimaha badnaa ee horreeyey waxaana isku dayi doonaa allah hadduu idmi subxaanahu watacaala cidda aan maanta la joogno oo aan markaskooda cilmiga a joogno waa gabdhaha mu'minaadka ah oon walaalaha nahay muxaafadada ceel cali waxaana suuragal noqon doonta allah hadduu idmo in ay dowlaadka ama noocaanahay musalsal noqon doonaan insha allahu tacaala dowlatu safiya bint cabdilmutalib sidaasaan u doorannay marka magaceeda annaga gabdhaheenna waa gabdha qiimo weyn leh agteennana ka wanaagsan la kulankooda iyo la joogooda iyo dowraadkooda iyo tawjiihooda iyo taladooda intaba aan ku faraxsannahay marka dowladii noocaas ayada muddada noo soo socotay duruus iyo khayr baa laga faa'iiday waxa aad barateen oo ilaahay subxaana watacaala idinka fahamsiiyey naftiinnana ku camalfala oo ku dhaqma kuwa walaalihiin ah oo wax aad gaarsiin kartaan ama awlaadda aad dhasheen ama cid kasta oo tacaamul idinka dhexeeyana gaarsiiya ee gudbiya cid waxa ay ayadu faa'iiday ay ka gudubto noqda camal waxa ugu fiican kii mutacaddi ah oo adiga kaa gudbo camalka khayrka waxaa fiican inuu kaa gudbo cid kale uu gaaro intaana waa idin dardaarmaynaa ilaahay subxaanahu watacaalana ha idin xifdiyo dowladan shicaarkeeda ayaa wuxuu yahay ayaanqusu diinu anaa xayun waa kelimadii uu iska lahaa abubakar asidiiq radia allahu tacaala canhu saxaabiga jaliilka ahaa ee weynaa aad wada garanaysaan micnaheedana waxaa weeye madiinta ilaahay baa nuqsaamaysa aniga oo nool wilaayada hiiraan ayaa dadaal xoogan ku bixisa sare u qaadidda heerka waxbarashada ah ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanid cabdi qani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay macadka taajul waqaar taas oo ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada bakool kankala dadkan hadda geeka maylan laha ka haray oo cilmigan ani baradaangna linka tiragali may lahaaha fursadu
mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabo waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu furayay macadka taajul waqaar faraciisa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool munaasabadu waxay ka dhacday gudaha degmada tieglow ujeedkana waxa uu ahaa in lagu furo macadka taajul waqaar oo horay uga furnaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool balse kan uu noqonaya faracii degmada tieglow waxa uuna noqonayaa faracii lixaad ee macadka taajul waqaar ee laga furay wilaayada islaamiga ee bakool arday gaaraysa ilaa afartan arday oo qur-aanka dhammeeyey inta badanna xifdiyey ayaa macadka lagu furay kuwaasoo isugu jiray wiilal iyo gabdho munaasabadu waxay ahayd mid si eesraca loo soo agaasimay martida aan sheegnana ay ka soo qayb galeen ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada diinta islaamka marka faa'iidadun tan eh ma in baahanta dadka muslimiinta ah ini oo eed anweynayaan ma weeli qur-aanka ilaahay kalaamullaahi ow ilaahay kalaamshayna subxaana wa tacaala waa kalaamkan ka fadlo badan ma weeli allaha abuuray koonkan abuuray makhluuqaadkan abuuray walowna aragaan iyo walownan aragaana abuuray allahaas kalaamshayowa kalaamkaas ma ifaday in la weynayo qaar ka mida waalidiinta ardaydan dhalay oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay inay arrintan si weyn ugu faraxsan yihiin waxaana ay sheegeen inay la shaqaynayaan wilaayada islaamiga ee bakool isla markaana ay ku dadaalayaan dardargelinta ardayda macadkan loo furay
wal kasta oo ma aragna hiil iyo oo garab surun eba diyaarangeena haddii ma aragna in sheegada xagga macallinkii dhisidiis ata haddii nidaamkii walaayadii iyo isla fahamni difaaci sheeyanbo ee muraaqabadiis ata diyaar baan ana insha allah haddii ilaahay raala ka nagada ciyaalkowna dhalnay deegaanka ini oo ilaahay subxaanahu watacaala kalaamshay kor weelan may ballanaa waalidiinta ilaahay kama hadayan dadka ilaahay ciyaalsha waafaji ilaahay kama hadayan ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona waaliga dardaaran guud u jeediyey waalidiinta iyo ardayda macadka loo furay ardayda geega fursada haystaan wilaayadaasin garab surung maktabkii dacwadii gobol iyo degmo wilaayadii dhonga garab siinaa waalidiintaasin garab taagan yihin macalin alasiin diyaari marka insha allahu tacaala hadda fursadda inla ku faa'iidaysato tangadada ugaaska ama malaagna siin sheegayn hayti marka in la faa'iidaysado oo dadaal badanna la muujiyo marka may waa fursadun in marka laku faa'iidaysado walhal baradoy ay dadaaloy halku faa'iidaysadoy macalinkan halan dhegnugulaadoy baaraha lagnagadoy dad walbarasho eh walbarasho ka jaro atiin ardaye jazaakum allahu khayra jazaa waalidiintana way ballanaa khiyaaray mas-uuliyiinta ardayda unina saaran tarbiyatul awlaad awlaado una dhalni wala baradaayaan ama wala la baraaw walbarashadiyo in un marka mas-uuliyada noo saaranta lan kasta may la faday in unugday wala baradaw la socdo kormeera idimaanaka ku warqaba wala usmaana akhri lahandhikahay usku fiiriyo ku tijaabiyo araga waxyaabaha marka may la raay lambaahni waaye mas-uuliyad unna saaran ilaahay qiyaama nu warsade jazaakum allahu khayra jazaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macadkan taajul waqaar waxa uu ka mid yahay macaahidda ka furan wilaayada islaamiga ee bakool waana faracii lixaad ee macadkan oo laga furay degmada tieglow lan walba aka fikiroy ini lankanka horey hanaga lankanka sarayo meelun koobka qaadayo guuli diirasa hadhow mageleysa imtixaama lanka ka baasaw lankanka horey ini adanagata lan walba horta haka fikiroy ugu dambeyntiina maamul goboleedka riddada ee puntland ayaa war rasmi ah ka soo saaray markab shixinada hubba u siday kooxda riddada soomaaliya oo ay ku qabteen biyaha gobolka bari marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya markii ugu horreysay maamulka shaadoola dirarka ah ee la magacbaxay puntland ayaa war-saxaafadeed rasmi ah ka soo saaray markabkii hubka siday ee loo qabtay xeebaha gobolka bari waxay sheegeen in markabkaasi uu si sharci darraha ku soo galay xeebaha deegaanada maamulkaasi ka armiyo wasaaradda warfaafinta maamulka riddada ah ee puntland ayaa sheegtay in markabka sea wolda oo muddo laba maalmood ah si dhuumaleysi ah ku joogay xeebaha bareeda ee mandiqada raascaseera si sharci darraahna ku soo galay biyahaasi nuqul ka mid ah qoraalka uu faafiyey maamulka shaadoola dirarka ah ee fadhigiisu yahay magaalada garowe ayaa lagu yidhi puntland waxay si rasmi ah u caddaynaysaa in xogta hordhaca ah ee la helay ay muujinayso in markabka lagu magacaabo sea world uu muddo laba maalmood ah si sharci darraah ugu sugnaa xeebaha magaalada bareeda ee puntland isagoo aan wax dalab caawimaad oo khatar iyo cillad ah soo gaarsiin dowladda puntland qoraalka oo sii socda ayaa lagu yidhi markabka sea world waxa uu jebiyey xeerarka caalamiga ah ee dhigaya in markabka shisheeye uusan si sharci darra ah ku geli karin biyaha xuduudbadeed ee dowlad kale gaar ahaan markuu xambaarsan yahay u muuqdo oo laga yaabo inuu halis amni abuuro maamulka siciidin ayaa sidoo kale sheegay in weli uu wado baaritaano ku saabsan markabkan isagoona yidhi puntland waxay xaq u leedahay baaridda iyo hubinta iyo tallaabaka qaadidda maraakiibta maraya biyaheeda waxayna puntland hadda ku guda jirtaa baaritaan rasmi ah oo lagu xaqiijinayo ujeeddada dhabta ah ee markabkan cidda iska leh iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay intaas ka hor puntland waxay si cad u xusaysaa in markabkan jebiyey xeerka caalamiga ah iyo nidaamka badda ay qayb ka tahay puntland maleeshiyada maamulka shaadala dirarka ah ee puntland ayaa markabkan ku soo xiray dekadda caalamiga ah ee boosaaso mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay in markabku leedahay balse kooxda riddada soomaaliya oo ah mid fadaaxadu joog ah ayaa loo badinayaa hubkaasi iyo dowladda riddada turkiga balse la arki doonaa halka ay ku dambayso aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu